aan ku bilownay guddiga ganacsatada ee dhexdhexaadinayay xukuumadda somalilan iyo xisbiyada mucaaradka ayaa xalay soo saaray go-aanadooda kama dambaysta ah ee ku aadan sidii looga gudbi lahaa muranka dhinaca doorashada ee labadaasi dhinac u dhexeeya guddiga ayaa go-aamiyey in mar keliya la wada qabto doorashada madaxweynaha iyo furista xisbiyada qodobkaas oo ahaa kan ugu muhiimsan ee uu khilaafka ku salaysnaa wariyaha v o e-da sagaal mustafa xasan ayaa war ku saabsan arrinkaasi hargeysa kasoo dirtay guddigii ganacsatada somalilan ee iskooda isku xilqaamay islamarkaasina dhexdhexaadinayay xukuumadda iyo xisbiyada somalilan ayaa go-aamo ka soo saaray dhexdhexaadintaasi waa kan cabdirashiid siciid ducaale dahabshiil oo akhriyaya qodobadaasi ay soo saareen qodobka koowaad in la dedejiyo sida ugu dhaqsaha badan loo dhammaystiro ansixinta xubnaha ka dhiman komishanka doorashooyinka qaranka qodobka labaad in laysku sidko oo mar la wada qabto doorashada madaxtooyada iyo ururada xisbiyada waxaa sanadkii hore inoo qabsoomay oynu si guula inoogu qabsoomay laba doorasho oo isku sidkan oo adduunkao dhanna inagu ammaaneen oo kharashna inoo badbaadisay oo lacagtii inooga soo baaqatayna wadanka wixii aynu u baahnayn aynu gelinay marka isku sidkanadu waxay naga yaraynaysaa kharashaadkaas doorashooyinkiina way inoo koobmayaan halkaynu shantii sano qabsanayno saddex doorasho ama wax ka sii badan inaynu qabsanno laba doorasho kusoo ururino ayaa fikraddan aanu keennay aanu aragnay dalka iyo ummadaba dan u tahay dhanka kale ganacsatadu waxa ay ka codsadeen xukuumadda xisbiyada iyo sidoo kale shacabka somalilan in la taageero golayaasha sharci dejinta somalilan
waxaanu ugu baaqaynaa xukuumadda xisbiyada mucaaradka ah ururada siyaasadda iyo dhammaan dadka reer somalilan inay golayaasha sharci dejinta ku taageeraan sidii ay arrintan xal waara oo sharciga waafaqsan uga soo saari lahaayeen sida ugu dhaqsaha badan haddii alla ka dhigo dhanka kale kalfadhigii sideed iyo sagaashanaad ee golaha wasiirada somalilan oo uu shir guddoominayay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan saylici ayaa si weyn loogu lafaguray arrimaha doorashooyinka iyo amniga waxaana laga soo saaray qodobo dhowra waxaana qodobadani ugu muhiimsanaa oo lagu sheegay shirkani in cid kasta oo cabasho ka qabta hirgelinta xeerarka doorashooyinku ay dacwad u gudbin karaan hay-adaha garsoorka ee u xil saaran bay yidhaahdeen dhanka kale waxaa halkani lagu bogaadiyey ciidamada kala duwan ee qalabka sida sidii ay usoo afjareen rabshadihii kala gedisanaa ee ka dhacay gudaha somalilan iyo sidoo kale howlaha dardargelinta doorashooyinka oo ay sheegeen in xukuumaddu doorkeedii ay ka qaadatay islamarkaasina ay diyaariyeen wax kasta oo kaga aadanaa sagaal mustafa xasan nuur c o a hargeysa